bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan halkani waa idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaan warka dalsanna waxaa ka mid ah kulamo la doonaya inuu qabsamo shirka wadataashiga qaran oo magaalada muqdisho ka dhacay guddiga doorashada koonfur galbeed oo shaaciyey doorashada qabashadan irhada doorashada kooiyo toban kursi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya dadka ku nool magaalada dhoobley ayaa cabasho ka muujiyey jidadka magaaladaasi xilliyada roobabka ay dha'aan gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe xaajir maxamed belasugaal ayaa ugu baaqay dowladda jubbaland gurmad loo firiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ku nool gobolkaasi magaalada boosaaso xarunta gobolka barina maanta waxaa lagu wadaa kulan hordhac inay yeeshaan siyaasiyiinta ee hogaanka dhaqanka ah ee puntland akhbaaradka dibaddana kooiyo toban qofood ayaa dhimatay kadib markii isbuurashay ka dhacday buur ku taalla dalka indiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen qodobadani warkaa ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran kulamo la doonaya qabsoomidda shirka wadatashiga qaran ayaa magaalada muqdisho ka socda iyadoo kulankan kii u horreeyay ee magaalada muqdisho ku dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi dani iyo weliba axmed maxamed isle axmed madoobe kulankan oo ka dhacay halka ay ka degan yihiin magaalada muqdisho labada mas-uul ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu kala hadlay qabsoomidda shirka wadatashiga qaran oo isagu ku baaqay sidoo kalena kulankaasi ayaa waxaa diradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka dalka iyadoo maamulada jubbaland iyo sidoo kale puntland ugu baaqay soo dhammaystirka xubnaha golaha baarlamaanka cusub ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale labada mas-uul kala hadlay ajandaha looga hadli doono kulanka wadatashi qaran ee lagu wado maalmaha soo socda inuu ka furmo magaalada muqdisho oo inta badan madaxda maamul goboleedyada ee gobolka banaadir iyagu ay sheegeen inay ka qaybgeli doonaan kulankaasi magaalada muqdisho waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada koonfur uu ka maqan yahay oo keliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyadoo sidoo kalena muqdisho ay joogaan galmudug jubbaland puntland weliba hirshabeelle magaaladan kulankii xalay ku dhex maray magaalada muqdisho labada mas-uul ee maamulada jubbaland iyo weliba iyo sidoo kale puntland iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxauu hordhac u yahay kulamo la doonayo in looga hadlo kulanka wadatashi qaran ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iclaamiya islamarkaana ka dhacaya magaalada muqdisho guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa shaaciyey qabashada doorashada kow iyo toban kursi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay saqdi dhexe shaaciyey qabashada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya qoraal ay soo saareen guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa lagu shaaciyey liiska kow iyo toban kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo maalmaha soo socda lagu wado in doorashadooda ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed kuraasta la soo saaray ee doorashadooda la qabanayo ayaa waxa ay tirsigooda keliyihiin hoob boqol siddeetan iyo afar hoob laba boqol konton iyo saddex hoob laba boqol soddon iyo kow hoob laba waa hoob labo hoob boqol toddobaatan iyo lix hoob afartan iyo lix hoob boqol konton iyo lix hoob boqol konton iyo sagaal hoob konton iyo lix hoob konton hoob siddeetan iyo shan kuwaas oo ay doorashadooda lagu wado in maalmaha soo socda ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ah maamulka koonfur galbeed waxaana kuraastaas ku fadhiyay afartii sane ee lasoo dhaafay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadooda tahay maamulka koonfur galbeed koonfur galbeed soomaaliya ayaa hore u qabatay doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana magaalada baydhabo lagu doortay in ka badan toban xildhibaan oo ka mid noqday baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka halka kuwo kalena weli ay harsan yihiin doorashada golaha shacabka ayaa waxaa sidoo kale hore u bilaabay maamulada galmudug iyo jubbaland halka weli aysan bilaabeen doorashada golaha shacabka maamulada hirshabeelle iyo puntland oo keliya soo saartay toban kursi ee ugu horeysa doorashada ee lagu qabanayo magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland iyadoona la filayo in guddiga doorashada maamulka puntland ay soo saaraan maalmaha soo socda waa aan idhaahdii ay shaaciyaan in doorashada la qaban doono maalmaha soo socda waxaana doorashada dalka ka dhacaysa ay haatan u muuqataa mid cagjiid fara badan uu ka muuqdo
ciidanka booliska gobolka banaadir iyo kooxaha burcada ayaa waxaa israsaaseen ay ku dhex martay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ciidanka booliska ee maamulka degmada kaareen ee gobolka banaadir ayaa xalay xaafado ka mid a degmadaasi ka fuliyey howlgallo lagula dagaalamay kooxaha burcad ee dhaca u geysta dadka deegaanka ee degmada iyo alweeradaha oo dhibaato fara badan ku haya degmadaasi inta uu socday howlgalka ciidamada waxaa iskorimaad kooban uu kaaraan ku dhex maray ciidanka booliska dowladda iyo weliba kooxa burcad ah oo kuwaasi dhac u geysanaya xilligaas rasaasayntu ay dhexaysay dad shacab ah dadka ayaa ku waramaya in ciidanka ammaanka ay toogasho ay ku jireen mid ka mid a kooxdii burcad ahayd waxaana sidoo kalena uu dhaawac fudud uu soo gaaray taliy ku-xigeenka booliska degmada kaaran daawud almar ciidanka booliska ee howlgalka ka waday deegaankaasi ayaa gacanta kusoo dhigay koox ciyaal weeraha oo dhibaato ku hayay dadka shacabka ah ee degmada kuwaasi oo ku hubaysna mindiyo iyo waxyaabo kale dadka dhibaato loogu geysan karo iyadoo kuwo kalena lasoo xiray degmada kaareen ee gobolka banaadir ayaa waxaa muddadii dambe kusoo badanayay kooxa burcad oo dadka ka qaatay moobeelada gacanta weli waxyaabo kale muhiimka ay wataana halka sidoo kalena degmadaasi ay ka jiraan kooxo dhalinyara ciyaal weeraha oo dadku cabasho aada u xoogan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka degmada kaaraan ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe mudane haajir bilo sugaal ayaa ugu baaqay maamulka jubbaland in gurmad deg dega loo furay dadka baaro ay saameeyeen oo ku dhaqan gobolkaasi gudoomiye haajir ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay maamulka iyo weliba shacabka gobolka jubbada hoose inay gacan ay ka geystaan sidii gurmad deg dega loo gaarsiin lahaa dadka kasoo ayaamay gobolka jubbada hoose ee soo gaaray gobolka jubbada dhexe kasoo ayaamay neeraade soo gaarayna gobolka jubbada hoose si ay gacan ugu geystaan dadkaasi in iyagu dibudejin loo sameeyo gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe mudane haajir bele sugaan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
dad badan oo dadkeenoo reer jubbaland baanu ku noolaa saakar waa barakacyaal dhammaantood waxay barakacyaal ku yihiin qaybaha uu ka kooban yahay gobolka jubbada hoose oo dhan degmooyinkiisa tuulooyinkiisa caasimadiisa iyay dul daadsan yihiin waxay mudan yihiin waad garanaysaan oo gobol gobolkiisii lahaysta kii kale kusoo dulkacay soo dhaweyn bay mudan yihiin in loo gargaaray mudan yihiin in naxariis kuwii sii deganaa ka badan kuwaa loo sameeyay u baahan yihiin waxaan isleeyahay wasaaradda qorshooyin badan oo dowladeed oo dadka wax loogu taraayay wadaa waxaan dhihi lahaa in qorsho gobolka jubbada dhexe uu leeyahay ay wasaaradda mar walba ku xisaabtanto oo dadka isaga ah lagu soo dhaweynayo ama howl loogu sameynayo qorsho loogu samaynayo dee meeshuna waa caasimadii hedhowta anagu markaan tagno gobolkiina soo dhaweeyey ee kii kale iyo sidii wax loogu tarahaya notebook unbay noogu qoran tahay marka jubbada hoose waxaan ka codsanaynaa macaldamaan shacabka dadkiina wasaaradaha u shaqeeya qofka jubbada dhaxaan ka imaada markuu idin yiraa wuu idinka liitaya haloo gargaar
gudoomiye haajir ayaa sidoo kale maamulka jubbaland ugu baaqay in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka dhibaatooyinka ay ku haystaan duleedka magaalada kismaayiil xamuulka gobolka jubbada hoose kana soo cararay abaaraha ka jira qaybo ka mid a gobolka jubbada dhexe magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu wada kulamo hordhac ay yeeshaan siyaasiyiinta weliba hogaanka dhaqanka ee jubbaland magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa ku sugan madaxweynayaashii maamulka puntland cabdiweli gaasi weliba cabdiraxmaan farool iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmarke iyadoo magaalada boosaaso horey u gaareen dhaqanka iyo odayaashii garaadada maamulka puntland waxaana sidoo kale kulamadaasi looga hadli doonaa saameyntii ay ku yeelatay magaalada boosaaso dagaaladii ku dhex maray ciidamada b s f ta oo hogaaminayay agaasimihii hore hay-adaasi weliba kuwa maamulka puntland iyadoo shacabka magaaladaasi qaybo ka mid ay ka qaxeen magaalada kulamadan ayaa looga wada hadli doonaa sidii loo qaboojin laha xaaladaasi islamarkaana maamulka puntland iyo sidoo kale b s f ta hogaankoodii hore loogu qarcin lahaa in xasradaha taagan la dejiyo islamarkaana kulan wadatashi ah oo arrimahaasi oo dhan looga yeelana islamarkaana lagu qarcin doono agaasimihii hore hay-adaasi b s f ta inuu xilka uu wareejiyo dadka ku dhaqan deegaanka lagu magac dadka iyagoo kasoo hayaamay qaybo ka mid abaaraha ka jira gobolada dalka gaar ahaan jubbaland ayaa waxa ay soo gaareen deegaanka yuuntooy ee gobolka jubbada hoose iyagoona sidoo kalena ugu baaqay dadkaasi in dhibaatooyinka ku haysta duleedka magaaladaasi wax laga qabto waana sidoo kale ugu baaqeen in gebi ahaanba aysan haysana wax dadkaasi ee iyagu noloshooda ay ku maareen maadaama xoolihii weliba iyagu ay lahaayna dhaqan jireen ay la tageen abaarihii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi jubbada hoose weliba jubbada dhexe taa beddelkeedana shacabka ku dhaqan magaalada dhuubley ayaa cabasho ka muujiyey jidadka magaaladaasi oo xilliyada roobabka ay biyo ay fadhiistaan shacabka ku dhaqan magaalada dhuubley ayaa sheegay abaaruhu markii ay jiraan dadku ay ka cabanayaan biyo la-aan halka roobabka markii ay da-aan roobabka qaarkood ka da-a magaaladaasina ay ka cabanayaan biyo fadhiisid ay sameeyaan xilliyada roobabka waddooyinka waaweyn ee magaalada dhuubley iyagoo sidoo kalena sheegeen xilliyada qaar ay dadka danyarta aysan ku ganacsan karin waddooyinkii biyo ay fadhiistaan waa kan shacabka degmada dhuubley ee maamulka gobolka maamulka degmada dhuubley arrimahaasi ka hadlaya hadda meeshaasaan taagnahay waa meeshii ay ganacsigeen waxaan ku dabanayay ilaa sariflana waan ahaa waxaa weeyaan meeshan aad baan ugu rafaadsannahay magaalada horta kulkay kolkii goobabku da-een baanu ka hadalnay waxaanu nidhi guddoomiyahanagii maloonbuu noo yiqiimay waayo arag muunan ahayn miyaabaan baabuurta kolkii roobku uu doo waa la dhigaa boostaajooyinka meel kasta kolkuu imaada kabta boostaajada baabuurkaas u dhaafin meeshaa joogaa lagu lagu amri garayaa mayna noqonin marka si loo walaaqayo loo walaaqayo marna dadkiina uu dhaqaalo beenayoo si inna carro loogu shubayo inna dadka ha lagu kaalmayo loo lahaabaa yay istaagtay marka ilaahay deeqi waa uu ilaahay baanu baryaynaayo roobku kuku nala istaago way iska gurayaan biyaha inan waa soo noqonaya waa isdaamaraya ayaga meesha eberay noqonaya markay eber noqoto meesha waxaa lagu shubaaya xaaniyaa lagu shubaaya jaay baa lagu shubaaya markaasi waxay noqonaysaa dirito dhinaca kale waxaan wax ka weyd runtii waxaan isleeyahay haddina sanadka two o twenty one-ku waxay ahayd xilli corona uu jiray corona markuu baxayna abaar culus ayaa dhacday dadka isku tashiga gurmad xagga ee dadka masaakiinta ee biyaha loo dhaaminayo ama raashiinka hadda maanta waanu ka wada hadalnay waanu ka wada shaqaynaynay laakiin maanta bataarta wax wada dhisma ah ama dadku inay ka qayb qaataan waddooyinka hadda xilligan aan taagannahay aan ugu yeerna ma jiraan
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idhaahada dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraad ka dibaddana ugu yaraantii shan iyo toban qofood ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday qaybo ka mid ah waddankaasi indiya isbuurashadan ayaa la sheegay inay dhacday kadib markii dadku iyagu sida la sheegay buur ku taalla gobolka kashmiir iyagoo ay ku cibaadaysanayeen qaybo ka mid ah ayaa la sheegay dadku inay iyagu buurtaasi ay ku cibaadaysaneen sida ay qortay wakaaladda wararka e f b saddex iyo toban kale qofoodna waa ay ku dhaawacmeen isbuurashadaasi ka dhacday gobolka lagu cibaadaysto buur ku taalla gobolkaasi lagu cibaadaysto sida ay qabaan dadka ku dhaqan dadka ku dhaqan dalkaasi hindiya saddex iyo tobankan qofood ee dhaawacmatay labaiyo tobankan qofood ayaa la sheegay kadib markii buurtaasi qaarkood ay ka soo dhaceen siday u xaqiijina dadka deegaanka wakaaladda wararka a f b oo sheegay in magacooda ay shaaciyaan sidoo kalena beijka wakaaladda wararka ee d f b ayaa kasoo xigeenaysay qaar ka mid a dadka deegaanku inay iyagu dadka hunuudda xiliyadan oo kale ay ku cibaadaystaan buursa buurta dusheeda waxaana dadka sidoo kale looga digay inay buurtaasi ay tagaan sida ay sheegtay kaliska ciidanka booliiska ee gobolkaasi kashmiir haweeney afhayena u hadashay warkii oo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan subaxdimana dhegaystayaal sabtida wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talelxil